macnaha waxa weeye way hawrkaa la dili karaa laakiin wax la xunana loo qosaysan iyo wax wada hadal ahoo hadda aan ka wada hadalnay midna ma jiraan baconsary waa system dawlad caan leh dastuur leh dhisan oo dadka ayadooda ka tashada ka tashaday ay dhiseen wey marka de waa ka wada hadli karaa koonfur galbeed darasnimada ila xuduud baa naga dhexeeya sida dowlad goboleedyada kaleeto iyo dowladda federaalka ee soomaaliya ummadda soomaaliyeed inay daraha guud iyo istraatiida guud ee qaranka soomaaliyeed ama xagga nabadgelyada ama xagga darasnimada inaan ka wada hadalna anagu waxbada kama qabno waana soo dhaweyneynaa laakiin wax waa hadal oo kale oo noo qorshaysan iyo waa hadal kaleeto oo aan diyaar u nahay ama xaalkiisu hadda taagan yahay ma jiraan waa tahay madaxweyne saa hore uga mid ahaydeen baa ugama noqotaan maamulkiinii koonfur galbeed ah miyana la gelin maamulkaasi wadeer waxa weeye arrintaa iyada waa la socotaa dadka deegaankan bakool sala degan inay shir dheer u socday inay go-aansadeen inay istaagaan inay aayahooda ka tashadaan inay dawlad dhistaan inay madaxweyne magacoobaan doortaan inay madaxweyne hureen doortaan in xukuumad iyo baarlamaan la dhiso waxaasoo dhan waxa la socota weeye halkaa arrin maraysa qaab kaleeto iyo si kaleeto oolamanoqosho iyo talaya hawltaala ma jiraan waxa weeye dadku markay arkeen koonfur galbeed inaanan wax xaqa iyo wax kalaa iyo wax ka dhaxayn kara uusan jirin oo dadkaasu ay iyagu iskood u tashadeen iyo dad kalena iskood u tashadeen marka arrintaa iyada ah waxa weeye wax hadda bakool sare iyo shacabkeedu u yaalla maaha dawladda sare iyo dhexe iyo dawlad goboleedyada oo ay koonfur galbeed ka mid tahayna waxaa lagu baaqaynaa walaadnimo midnimo darisnimo iyo inaan sida guud qaranka soomaaliyeed kuwaad shaqo iska dhimaano laakiin
waa tahay waxaa nagu maqaalo ah in magaalada muqdisho ay maalmahan ka socdeen shirar goonigooniya oo ay yeelanayeen xubno ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed iyo odayaal ka soo jeeda gobolka bokool sidoo kale xitaa ay madaxweyne shariif ay odayaashu qaarkood kula kulmeen magaalada muqdisho oo laga wada hadlayay sidii loo dhammayn lahaa waxyaabaha aad isku haysaan arrimaha iyaga maxaa ka jira waxba kama jiraan arrintaa iyada odayaal bakool sare matalayo wakiilka oo xamar joogo oo shariif xasan iyo cid kalaba la hadashayna ma jiraan waxaas waa waxaaska dacayad weeye dadka bakool sare hadday diga jirto iyo hadday guda jirtaba waa la socotaan su-aashaasna diidinteeda meesha kaga jirto waa la socotaan caalamka meel walba go-aanka dadka bakool sare hadday maraykan tahay hadday yurub tahay hadday africa tahay hadday soomaaliya tahay dadkaasu waana tashay go-aankooda iyo talahoodana inay yahay mariyeen meel walbay mariyeen dadkaa marka waxaanagu ku hogaaminaynaa rabitaankooda waxaanagu gooni u koosanayna ma jirto dadkaa go-aankay koosteen ku dhaqayna taas waxaan ka ahayn oo ma jiraan waa sidaa wey waa tahay maxaad ku diidaysaan marka mar haddii intii laysku yimaado la wada hadlo waxyaabaha khilaafkaa iyo jiral oo la dhameeyo adeer way ka gudubtay arrintaa iyada way ka gudubtay mar khilaaf iyo koonfur galbeed iyo barnaamijkeeda laba dawladood laba sistam oo sarbaryaaloo daritaa weeye waan kuugu celinayaa dadka ayagaa ayahooda ka tashaday dadka ayaa iyaga ayaa rabitaankooda sameeyey haddana markii bakool sare dadka joogay ay tashadeen dadkoodii taaliyaha dibadda meel kasta oo ay joogaan inay inay inay inay shirada qabteen taageereen go-aanka sheegeen dawladooda iyo shacabkooda la dardaarmeen oo ilaa maalin walba ay socoto waad ogtihiinoo waad aragtaan taana weeye midda dadka ah waxay dadka rabitaankooda ka ahayn oo aniga madaxweynaha iyo cid kaleeto oo bakool sara ka tirsan ay keligeed gooni u go-aansan karta ma jirto dadka rabitaankiisa ayaan anagu ku dhaqaynaa waana kaas wey mar haddiiba aad tihiin saddex degmo oo qura iyo weliba deegaana idi hoos yimaada sideebaad ku noqonaysaa marka maamul buuxo aqoonsi hela ool iyo dhinacyo badan oo dameelaha dadkii joogay oo koonfur galbeed ee dhibaata saba kulmayba soo socda iyagaan gogosha u dhigaynaa iyagaan ku ballaarinaynaa waxaana weeye cid kasta oo dantu ay sharciga dastuurkaa dhigahaya haddii cid ama maamul ama boqol dad uu la heshiin waayo oo ay arrinta saa u jiri weydo inay dadku ayagooda ka tusan karaan marka taa weeye kataakudhabayno waa tahay maamul goboleed buuxa inuu noqdo oo halkaan laisugu yimaado annagaa naga taqaana waa tahay marka dastuurka ma wuxuu dhigayaa saddex degmo inay maamul noqdaan saddexda gobol ma ahee koonfur galbeed oo dhan baan halkaan saldhig u dhignay dadka jooga markii leadershipka kharibma meesha laga saaro oo dadku ay halkaan saldhig u noqdo oo nidaam uu samaysmo oo jaji u noqdo markaas waa tala waa jiri doontaa taas weeyana midaan rabno inaan u soconno waa inaan isbedel ku keenno weeye koonfur galbeed hoggaankeeda iyo leadershipkeeda qalloociyey gobollo kale oo ka tirsan koonfur galbeed baad rabtaan inaad maamulkiina kusoo biirisaan faadeer saas weeye taladu sidaa weeye arrimo badan oo dadkaasi darjimadiisi iyo wasiirkiisi labadiisa looga shaqeynaya jiri doonta marka taan ku shaqayn doonana waa taa weeye